ee gobolka mudug dowladda puntland ayaantan ama sanadkan dhibaata ayaa meesha saaxood nagu haysatay iyo aagga aan deganahay haddaanu nahay beesha maxamed abbaan reer oo ka tirsan dowladda puntland gobolka mudug waxaa jira marka markii hore dooxata ayaa ragga lagu leyn jiray daaxataa lagu leyn jiray guryaha lagu leyn jiray habeen walba guuray ugu imaan jireen marka dagaalku waagii hore soomaalida wuxuu ahaan jiray nin baa la dilay ninha loo dilay buu ahaan jiray arrintii way iska bedeshay etoobiya bartankeedii baabuurtii ka shaqaynaysay oo etoobiya lahayd oo ay u garteen in nimankaas beesha maxamed abaareer leeyihiin baa lagu gubay raggiina lagu laayay rag iyo naagaba lagu dilay laguna dhaawacay gallaadibay waxay u jidhaa toban kilomitr meesha saas lagu yeelahayaa etoobiya waa ka warqabtaa puntland waa ka warqabtaa federaalku xataa waa ka warqabaa isla mar ahaantaas weli waxaa la daba socdaa dadkii deganaa saaxo soomaaliya oo dhan waxaan ka degannahay hal kilomitr dagaalku wuxuu ka socdaa halkaas kilomitr halka kilomitr puntlandna ma laha maxamed ammaan reerna ma laha buu ku socdaa dagaalku waa dagaal ka fog yacni maaragtay puntland iyo xataa galmudug ka fog waa dagaal meel fog laga soo wado siyaasiyiin iyo mutacalimiin iyo ganacsato wado ilaa new york iyo london iyo dibadda yurub iyo amerikaba rag baa ka yimid oo ku shiray bandiiradley iyo cadaado iyo gaalkacyo intaba ku shiray u tashaday halkaas kilomitr oo ummadaasi degan tahay oo baraagaha ay ku lahayd tan iyo intii soomaaliya jidhay waxay maqleen yacni markii meeshii dadkii horumar wada gaaray oo jaaliyadiisi u shaqeeyeen oo dowlad goboleedyadiisi wax la dabceen dadkii in nolol loo raajiyo yaa telefoon in laga sameeyo oo anteene laga taago ama matoor laga mudaa laisku tegey sahamadii markay arkeen oo matooradii arkeen bay ilaawo iyo luglaawo is soo kashadeen galisoor ilaa meesha la yidhaahdo muxuu ahayey galmudug intaasay isa soo kaashadeen
arintii ugu dambeysay ama dhacdadii ugu dambeysay weerarka yaalaha gormaysa dacwadii ugu dambeysay waxay ka dhacday saaxo dhulku iskuma eka magaalooyinku kala magac bay leeyihiin saaxay ka dhacday saaxaa lasoo weeraray waxay ahayd shala subax markii la taagay wiishkii ceelka qodahayey bay labaatan iyo saddexdii bishaba waxay kusoo xabado waaweyn kusoo weerareen lugtii markay soo geliyeenna raggii meesha waardiyaha ka ahaabay isku bilaabeen markaas dib bay u noqdeen xalay iyo shaloo dhan bay is abaabulhayeen saakay subxiga markii la tukaday bay ku bilaabeen magaaladii saaxo dadkiuna waa wada soomaali waa wada waa dowlad goboleed dhulka waa la yaqaan dowla qorax waa la yaqaan laanwaaley waa la yaqaan badiraley waa la yaqaan dadku toddobaatan kilomitr bay noo jidhaa haddeer nin kastaa tegi kara waxayna leeyihiin waa lasoo weeraray ayagii baana weerara ilaawiya luglaawo uma maqna cabdiqaybdiid wuxuu tegayaa degmooyinkiis caabuduwaaq iyo reeraana iyo buu ku wareegaya wuxuu leeyahy madaxa la ii doorto dadkii iyo ciidankiisiina wuxuu usoo diray saaxo halkaas kilomitr bay noo quuri laayeen khasaaraha waxa ka dhashay waxa weeye dhankayaga rag badan baa dhintay ilaa labaatan baa dhimatay rag badanna waa dhaawac oo haddeer isbitaalada geldogob gaalkacyana qaar baa lagu soo wadaa geldogobna waa yaaliin khasaaraha baabuurtii qaar bay gubeen ayagana qaar baa laga gubaanbaajidha laakiin annaga waxba nooma ay dhaafin nimankaas haddeer guryihii xaasaskii wax dhintay kama aanu warqabnoo difaac baa la isugu jira haddeer saacadda tan kontaroolka gaalkacyood oo dhinaca xamar jira ninkii tagaa wuxuu arkayaa technikada iyo ragga baxaya saacaddaas hadda wariyayaalku waa kuwa annagana waraysanaya halkaa keliya ha istaageen technikada istaba socoto waata dhankii saaxo ceelkii la muday xagee ku dambeeyey iyo kusaxgee ku sugan yihiin ceelkii iyo raggii waa iskor yaalli waa dagaalkii baa weli socda ceelkiina meeshiisi buu ka taagan yahay ninka qodahayaa waa nin ganacsada ah ma ahan mataqaanaa meesha uma dhalan waa nin iib u yimid ganacsi u yimid isagiina meesha inay rabaan ku dilaan birta matoorkana ku jajabiyaan qabiilka iyo waxa dhan iyo waxa weye dhulka ma lihdin bay arrintu u egtahay iyo dowladda puntland iyo dowladda federaalkaaba waxaan u sheegahayaa waatan dib heshiisiin la sheegahayo waatan wasiire la magacaabahayo waatan dowlad baa la dhisayaayo dad baa la hagaajinayaa laleeyahay ummaddaas aan wada deganahay tan iyo hameenkii aan adduunka la abuuray ama soomaaliya la abuuray dilka iyo dhaca iyo weerarka iyo xaqiraadda inay naga daysho baan intaas ka codsanahayaa haddii aanu khaldannahay waa la wada arki karaa haddii inta puntland waana daawanaysaa federaal waana daawanayaa waxaan u malaynayaa kulligoodba inay raalli ka wada yihiin haddii kale meesha indhahooda maxay ii waraysanayaan indhahooda bay ku arkaan waxa dhacahaya iyo meeshay ka dhacahayaan waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed iyo intii noo dhaxaysaaba dhaawaca iyo mataqaanaa dhimashada dhimashadana inay nala xabaalaan dhaawacana nala meeleeyaan annagu lacagna uma hayno isbitaalna uma hayno meeshii uu dabcay cabdiweli cali gaas madaxweynaha puntland inuu dadkaas biyo ugu dhaamiyo weeye meesha dhan ku laynahaya adraya